سورة الكافرون
alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala suuraة اlkaafiruun bismi اllahi الraxmaan الraxiim qul yaa ayuha اlkaafiruun waxaad tidhaahdaa gaalooy laa acbudu maa tacbuduun laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduun ay aladii tacbuduunah kaa caabudaysaan caabudi maayo walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna qaar caabudaaya ma acbudu ay aladii acbuduh kaan caabudaya caabudi maysaan walaa ana caabidun maa cabadtum anna ma ihi mid caabudaya maa cabadtum ay aladii cabadtumuuh kaa caabudaysaan caabudi maayo walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna maa acbud qaar caabudaya kaan caabudayo lakum diinukum waliya diin lakum idinka waxaa idiin sugnaaday diinukum diintiinna weliya diin anigana waxaa ii sugnaaday diintayda ii sugnaatay suuraddan suuratu lkaafiruun waa la yidhaahdaa suuratu likhlaasna waa la yidhahdaa qul huwa allahu axad ikhlaas waa la yidhahdaa suuratu likhlaas suuraddan suuratu lkaafiruunna suuratu likhlaas waa la yidhahdaa labada suuradoodba ikhlaas waa sheegayaan in ilaahay oo keliya la caabudo markaa suuratulikhlaas iyo suuratulkaafiruun iyo suuratulmucaabada iyo magacyada kala duduwan bay leedahay munaasabaana ka dhaxaysa labada suuradood oo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad midna waxay tilmaamaysaa in cibaadada ilaahay loo keliyeeyo oo aan cid kale lala caabudin oo tawxiidkii camaliga ahaa bay tilmaamaysa ee addoonku cibaadadiiyo camalka uu rabbi u keliyeynayy oo waa suuratulkaafiruun midna waxay tilmaamaysaa tawxiidkii ictiqaadiga ahaa ee la rumaynaayey ee la ictiqaadinayey la qiraayey ayay tilmaamaysa oo waa qul huwa allahu axad nebiga waxaa la amray inuu sidaa yidhaahdo qul yaa ayuha alkaafiruun saasaa la amra gaaladu wakhtiyada qaarkood waxay odhan jireen muxammedow si aynu khilaafkan uga baxno ilaahaagana aan wakhti caabudno kuwa yagana wakhti nala caabud marka aan meel dhexa isugu nimaadno sida iyo sidaba aan samayno xillina waxaynu wada caabudaynaa ilaahaaga xillina kuwa yaga ayaad nala caabudaysaa ayaynu wada caabudaynaa marka khilaaf iyo dhibaato iyo tafaraaruq iyo colaad iyo waxaasi meesha waa ka baxayaan itifaaq baa imanaya waynu iswaafaqaynaa shiddo iyo dhibaato jiri mayso halkaa dhexaa isugu nimaadno waxay muujinayaan insaaf inay samaynayaan oo iyagu cadaalad samaynayaan ilaa haddii la aqbalo wakhti baan wada caabudaynaa cidaan ilaahay ahayn dee iyadaa shirki ah waa gaalnimadii macnaheedu waxay tahay gaalnimadii nagu waafaqo wakhtiyada qaarkood ya oo yacni haddii la yidhaahdo xilli baa markaa la wada samaynayaa dee waxay noqonaysaa macna ahaan shirkigoodii in la waafaqay xataa ficlan haddaan loo samayn in la waafaqaan bannaanayn in la waafaqo ayaan bannaanayn cibaadadana ilaahay oo keliya xaq u leh cid la wadaagtaa ma jirto in cid kale la caabudaana waa midaan bannaanayn oo baatilo gaalnimo ah wey marka dalabka inaan marnaba laga yeelayn ee tawxiid lagu sugnaanayo shirkina laga dheeraanayo baa suuraddan iyo yacnii suurado badan oo kaleba ay sheegayaan wuxuu ilaahay amray nebigu inuu ugu yeedho sala allahu calayh wasallam gaalada magaca gaalnimada oo uu ku yidhaahdo gaalo qul yaa ayuha alkaafiruun dad badan baa maanta waxay diidayaan gaalada in markaa magaca gaalnimada loogu yeedho markaasaa waxay leeyihiin yacni yaan lagu odhan marka isagaa gaale ha lagu yidhaahdo yacni masiixiyiin oo kale ha lagu yidhaahdo kiristaanka yacni yaan lagu odhan yacni kufaar yaan lagu odhan marka gaaladii gaalnimadoodu caddayd waxaa loogu yeedhayaa magacooda gaalnimo yaa ayuha alkaafiruun ma jirto wax markaa mujaamalo la yidhaahdaa wax markaa waxa weeye erayo diblomaasiyo lagu hadlayo oo hadallada la dabcinayo oo xaqiiqada aan laga sheegayni ma jirtee waa la caddaynaya waxaad ku tidhaahdaa laa acbudu maa tacbuduuna walaa antum caabiduuna maa acbud culammada qaarkood waxay ku xambaareen xaal iyo istiqbaal in looga kala jeedo oo waxay yidhaahdeen tawkiid ma aha keliya oo hadalka la adkaynayo celcelinta la soo celceliyey ma faa'iidaynayso in isla tii horuun la adkaynayo ee marka la yidhi laa acbudu maa tacbuduun waxay noqonaysaa xilliga la joogo yacni fil xaali saacadda iyo wakhtiga la joogo caabudi maayo kuwa caabudaysaan walaa antum caabiduuna maa acbudu idinkuna ma tihidin qaar caabudaya kaan caabudayo saacaddan iyo xilligan la joogo al'aana walaa ana caabidun maa cabadtum anna ma ihi mid caabudaya kaa caabudaysaan wakhtigaas soo socda ila alabad caabudi maayo waxaa caabudaysaan walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna ma tihidin qaar caabudaya kaan caabudayo wakhtiga mustaqbalka ee soo socda ila alabad idinkuna caabudi maysaan markaa laba waxaa looga jeedaa labada horena yacni filxaali labada dambena filistiqbaali xaalku waa wakhtiga la joogo istiqbaalkuna waa wakhtiga soo socda sidaa waxay u yidhaahdeen culammada qaarkood tawkiidka iyo ta'siiska in macno cusub aayaddu ay faa'iidayso iyo in macno la soo sheegay ay sii adkaynayso labada waxaa asala in ta'siis ay faa'iidaynayso macno cusub sheegayso marka ta'siiskii macnaha cusbaa ahaa in lagu xambaaraa awlaysan oo alta'siisu awlaa min alta'kiid ta'siiskaa ka awlaysan tawkiidka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa maada masderiyaa looga jeedaa oo afarta mawdicba masder baa laga tilmaamaya sida laqbada hore aynu marray waa in afartaba mawsuul laga dhigo ismi mawsuul oo alladii ay la wada macno tahay ya in afartaba masderiye laga dhigana culammada qaarkood baa maray haddii masderiye loo fasirana waxay noqonaysaa laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduuna maadiyo ficilka ka dambeeyaa masder laga dhalaalinaya cibaadatakum ay misla cibaadatikum cibaado cibaadadiinna la mida caabudi maayo kuwa kalena waa saasi leeh weji kaleoo saddexaad culammada qaar waxay mareen maada koowaad iyo maada saddexaad in lagu xambaaro inay mawsuulo tahay laa acbudu maa tacbuduun iyo walaa ana caabidun maa cabadtum waa maada saddexaade maada labaad iyo maada afraadna in lagu xambaaro inay masderiye tahay oo maada labaad waxay noqonaysaa walaa antum caabiduuna maa acbud idinku ma tihidiin qaar caabudaaya maa acbudu ay cibaadatii ay misla cibaadatii cibaado cibaadadayda la mida caabudi maysaan cibaado cibaadadeeda la mida yacni lama imanaysaan oo ma caabudaysaan ta afraadna waa saasi leeg waxay sidaa ugu xambaareen maada ayaa in ilaahay lagu itlaaqo ay culammada qaarkood diidayaan oo ay leeyihiin maada waxaa loo isticmaalaa yacni ciddii aan cilmi u saaxiib ahayn baa lagu itlaaqaa oo haaliban loo isticmaalaa waana sida nuxaadda badankoodu tilmaamaan taasna waa sida qaalibka ah laakiin siibaweyh isagu waa banneeyaa in ciddii markaysagaa cilmi u saaxiib iyo ciddaan cilmi u saaxiib ahayn mid walba in lagu itlaaqo oo siday nuxaad badan yidhaahdaan maadu waxay ku gaar tahay ciddii cilmi u saaxiiba amaba ay ka cabbiraan yacni waxa weeye lilcaaqili baa loo isticmaalaa yacni nuxaadda badankoodu sidaas yada aba iyagu ay markaa itlaaqaan laakiin siiba weyhi isagu wuxuu yidhaahdaa mid walba waa loo isticmaali karaa farqi ma leh ciddii cilmile iyo ciddaan cilmi lahayn mid walba maada waa loo isticmaalaa buuli waa loo isticmaalaa oo kuma gaaraho keliya ciddii aan cilmi lahayn calaa haada waxay noqonaysaa maada inay saddex weji ku sugan tahay in la yidhahdo afartuba waa masderiyo maya afartuba waa mawsuulo maya ta koowaad iyo ta saddexaadna waa mawsuulo ta labaad iyo ta afraadna waa masderiyo culammada qaar waxay mareen wejigaa iyagoo eegaaya in la yidhaahdo marna waxaa laga tilmaamayaa cibaadadaydii ikhlaaska ahayd oo kale la iman maysaan oo kaan caabudaya caabudi maysaan sidaan u caabudayana uma caabudaysaan oo iyadana mutaabacadii laga tilmaamaya walaa antum caabiduuna maa acbudu kaan caabudayoo allah ah oo cibaadada u keliyeynayo oo keligii aan u gaar yeelaayo cibaadada ikhlaaska la iman maysaan walaa antum caabiduuna maa acbudu mana caabudaysaan oo ma tihidin qaar caabudaya maa acbudu ay cibaadatii ay mila cibaadatii cibaado cibaadadayda la midoo cibaadadaa sharciga ku dhisana itibaaca ku sugan ya lama imanaysaan oo shirki iyo bidac baa ku jirtaan xaggii ikhlaaskuna waa idinka maqan yihi oo shirkaa ku jirtaan xaggii itibaacuna waa idinka maqan yihi oo bidac baa ku jirtaan marka waxaa weeye calaa kulli xaal yacni aayaadkani waa cad yihiin waxaanay tilmaamayaan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo gaaladu marnaba inaynay markaa isu imanaynin yacni gaaladuna gaalnimada ay ku sugnaanayso kuna daa'imayso nebiguna shirki marnaba inaanu markaa la imanay ee uu tawxiidkaa ku sugan yahay kuna sugnaanay mufaaraqa weeye saasaa lagu kala tegaya lakum diinukum waliya diin idinkana diintiinnaa idiin sugnaatay anigana diintaydaa ii sugnaatay waa mufaaraqa bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen aayaddani waxay soo degtay intaan jihaadka la waajibin marka waxay yidhaahdeen waxaa lagu nasakhay aayaadkii jihaadkaa lagu nasakhay laakiin qowlkaasi sax ma aha in la yidhaahdo waa la nasakhay waayo lakum diinukum waliya diin loogama jeedo kufriga in loo idmayo oo loo fasaxayo loogamana jeedo laydinlama jihaadi doono yacnii horrayse iyo dambaysaba gaalada diintoodaa u sugnaatay muslimiintana diintoodaa u sugnaatay marka mansuukha maahe waa muxkama weeyi jihaad in la nafyinayo aayaadkaa kale ka hortimina faa'iidayn mayso laga qaadan maayo yacni saas weeye suuradduna waa suura makiya weeyi haddaba hal arrin baa la isweydiin karaa marka lagu fasiro wakhtiga soo socda idinkuna caabudi maysaan kaan caabudaayo ama cibaado cibaadadayda la mida lama imanaysaan oo ikhlaaskaa iyo itibaaca ku dhisan dee waxaa la ogsoon yahay gaalada qaarkood inay soo islaameen markii dambeo cibaado cibaadadii nebiga shabbahdaa inay la iman jireen oo allahoo keliya caabudi jireen waana la camima oo waxaa la yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun taas waxay culammadu kaga jawaabeen laba jawaabood oo waa in la yidhaahdo ciddii gaalnimo ku dhimanaysay oo ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhiman doonto ayuu u dhacayaa khitaabkan lagula khitaabayo idinna ma caabudi doontaan kaan caabuday marka haddii la yidhaahdo gaaladii oo dhan loogama jeedee ciddii kufriga ku daa'imaysa ee kufri ku dhimanaysa ayaa muraadka looga jeedaa tahay haddii la yidhaahdo ishkaal iman maayo weji labaad culammada qaar waa kaga jawaabeenoo waxay yidhaahdeen maya gaalada waa lala khitaabayaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa intaa gaala tihiin oo kufriga ku daa'imtaan oo kufri ku sugan tihiin yacnii ma caabudi doontaan kaan caabudayo laakiin de haddii kufrigii ay ka baxaan oo mu'miniin noqdaan dee yaa ayuha alkaafiruuna markaas soo geli maayaan laakiin muddata dawaamihim cala alkufri muddaday gaalnimo daa'imaan oo gaalnimo ku sugan yihiin oo yaa ayuha alkaafiruuna ay soo gelayso hadalka ay soo gudagelayaan intaasaan cibaadadaasi aynay ka dhici doonin laakiin markaa way ka baxeenoo markaa mu'miniin bay noqdeenoo kuwii lala khitaabayay xaaladdaa noqon maayaan dib bay mu'miniin markaa ka noqdeen labada jawaaboodba saasaa lagaga jawaabay jawaabta dambaana sii qawisan waayo aayadda cumuum bay markaa ku tusinaysa bismi illaahi araxmaan araxiim allah wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha alkaafiruuna gaalooy laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduun yacnii kaa caabudaysaan ama kuwaa caabudaysaan caabudi maayo wakhtiga la joogo caabudi maayo kuwaa caabudaysaan walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna qaar caabudaya maa acbudu kaan caabudayo allah ah wakhtiga la joogo yacnii caabudi maysaan kaan caabudayo oo allah oo keliya caabudi maysaan haddii la yidhahdo gaalada wakhtiyada qaarkood cibaadaad bay samayn jireen ay uga jeedaan rabbi inay ku caabudayaane taasiba sow ma aha inay ilaahay caabudayaan waxaa lo odhanayaa cibaadada ay wakhtiyada qaarkood gaalada qaar samayn jireen oo ay dooni jireen inay ilaahay ugu dhowaadaan waxa ka fasahaadiyey shirkiga iyo gaalnimaday la yimaadeen oo cibaadadaasi waxay ka dhigantahy cibaado la'aan mar haddii shirki lagu barxay waxay noqotay cibaado la'aan bay noqotay wax ka soo qaad male walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun shirkigaa buriye walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna maa acbud qaar caabudaaya kaan caabudayo wakhtiga la joogo caabudi maysaan kaan caabudaayo walaa ana anigu ma ihi caabidun ma cabadtum mid caabudaya ma ihi kaa caabudaysaan yacni wakhtiga soo socda waxaa caabudaysaan idinlama caabudi doono walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna maa acbudu qaar caabudaaya kaan caabudaayo wakhtiga soo socday idinkuna ma caabudi doontaan oo intaa gaalnimo ku sugan tihiin allah oo keliya ma caabudi doontaan ee kufri baa ku sugnaanaysa lakum diinukum idinku idiin sugnaaday keligiin diinukum diintiinnu idinlama wadaago waliya anigana keliga waxaa ii sugnaaday diini diin yacni diintayda ay sugnaatay diinii baa asalku ahaa ya'dii baa markaa la gooyi quraada qaarkoodna waa isbaatiyeen ya'do waa sugeen kasradaa daalli oo aan ya' laga jaray diinii baa asalku ahaa waliya diin anna diintaydaa ii sugnaatay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk